saaxiib waxaan hadda akriyay dhowr websiteyo kala duwan oo siyaabo kala duwan oo qoray socdaalkaygana hadda halkan aan ku joogo dabcan aniguna waan la yaabayba oo uma ogeyn waxyaabahaas ay qoreen laakin waxaan maqlay oo marka hore la ii sheegay ba ahaayeen socdaalkaygan haddii aan kaaga waramo dabcan waa mid aan sidaa ay wax u qoreen aan ahayn anigu haddaan tahriibayo horaan u tahriibi lahaa turkiga waxaan ahaa wariyuhi ugu horreeyay somaliland ka socda isagoo madaxweyne somaliland la socda intuu yimid haddana ka noqday ee wadda u jeexay saxaafadda somaliland inay iman karto turkiga iyo wadamada kale yurubba waktigaas ay ahaan lahayd wakti aan baxsado laakiin aad baan ula yaabay runtii markaan arkay balse aniga arrinteedu waxay ku salaysnayd waxbarashaan u tegay waddankan oo maamulka wasaaraddeeduba ay ka warhayeen oo markii hore waxbarashada aan u tegayay waddanka kambala magaalada uganda jaamacadda ku taala wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cabdillahi maxamed daahir cukurse iyo howlwadanada wasaaraddii telefishinku si fiican bay uga warhayeen waxbarashada aan uganda u tegayay waan u tegay bishii sideedaad ayay ahayd inaan iska xaadiriyo kambala laakiin dib u dhac aan u dhacay awgeed ayaa waktigii waxbarashadu bilaabmaysay ay haddana dib usii dhacday kadib markii aan tegay wadankii aan kambaalo tegay waxa aan indhe indheeyey wasiirka wasaaradda warfaafintuna dabcan waxaa dadkii igula teliyey in haddii waxbarasho kale aan heli karo aan ka bedesho meesha marka waxaa dhacday anigoo jooga kambala in haddana aan helo admission jaamacadeed oo ay inama iisoo saareen waddankan turkiga sidaas ayaan u imid inaan waxbarashadeeda kor u qaado oon aqoontayda kaabo balse ma aha mid ku salaysan arimo tahriib haddii aan tahriibiyo horaad u tahriibi lahaa orta wallahi walaalo waa wax aada looga yaqiiqasoodo wasaaradda warfaafintana waxaa jooga dad asxaab oo aada wanaagsan oo isku xidhan oo iska warhaya balse shaqaale dhowr ah oo iyagu aan kamid ahayn shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dhowaan si dadban usoo galay wasaaradda warfaafinta haddii ay noqoto hab qabiiliyo haddii ay noqoto hab kale oo nooc kala ahba marka ninka wasiirka wasaaradda warfa ganacsiga iyo maalgashiga yani aflagaadada xooga kula kacay waa nin la iska garanayo wuxuu wuxuu galay wuxuu gudaba wasaaradda warfaafintana kama tirsana shaqaalaha dawladda ee rasmigana maaha waa dadka sida dadba usoo galay wasaaradda warfaafinta waxaana ku caan yahay inuu dadka aflagaadeeyo oo shaqadiisana waa la garanaya inuu ka shaqayn jiray hoteelo magaalada ku yaala hargeysa iyo haddii ay noqoto dalka ingiriiska uu ka yimidba hotel masaxa ka ahaa ma jecli inaan aflagaadiyo laakiin waxaan isaga isku beysay waxaa soo baxaysa aqoontii uu lahaa saxaafadda oo marba mar ka dambaysa uu dibadda soo dhigayo waxaa la yidhi aqoon daridaada aamusnaan baa lagu koobaa laakiin waxay muujinaysaa in uu siro ka yahay saxaafadda iyo iyo iyo qawaaniinkeeda marka loo eego dadkii uu aflagaadada ka sheegay ee uu ku aflagaadeeyey wargeyska iyo website-ka maxaan ku dhahday dadka kale dad kale ay u sameeyeen oo loogu talagalay in dadka mansab kale lagu aflagaadeeyo hadda kahor ina gelo arabo oo maamuus kule dalka somaliland buu aflagaado weyn ugu geystay mararka qaar waxa uu sameeyaa inuu beelaha somaliland isku horkeeno isku kiciyo wax yani fikirkiisa kasoo baxaya oo ka baxsan fikirka saxaafad balse aad dareemayso in in in qofkani aanu wax mediaha aanu aqoon fara badan ulahayn dabcan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashigu waa wasiir sharaf badan kule dawladda somaliland oo wasiirka gaarsiiyey maadaamka ay maanta taagan tahay wasaaradda dinaha dibadda oo aada u xixirneyd berigii hore laakiin arrintan anigoo aan usoo baxayay waddanka turkiga iyo kambaala haddii ay noqoto uganda aan waxbarashada u tegayay labada isagu midna waxbaba kama ogeyn laakiin malaha waxaa laga yaabaa inuu si kale u dhigayo oo xataa waan akriyo waiisa aflagaado xooga inuu ku kacay dabcan arrintaasina waa wax laga yaqiiqsoodo wey dee somalilandna dadkeedu way arkayaan dabcan inankaasi siduu a u dhaqmo walaal horta warkaasi war jira maaha telefishinka qarankana dabcan waxaan kamid ahaa dadkii bilowgiisii marka laga yimaado two thousand seven oon t v qaranka kusoo biiray intaasoo dhan howlahooda si wanaagsan u waday wax shaqo laiga joojiyeyna ma jirto maamul aan isku dhacnay sida ay qorayeenna ma jirto laakiin aniga hawlaha ii gaarkaayo inaan waxbarashadeeda kor u qaadon mas-uuliyiinta iyo maamulkaba aan ogeysiiyey ayaa tani ahayd aniga ay igu dhalatay laakiin wax kaloo ku saabsan in shaqadeydii laiga joojiyey iyo in idaacaddii radio horgeysa lai wareejiyey iyo waxaasi midna walaalo ma jirto horta walaalo anigu markii hore aan bilaabayay in madaxweynaha aan soo raaco waktigii madaxweynuhu usoo baxay wadankan turkiga oo ahayd markii ugu horeysay waxay ahayd dabcan markii ugu horeysay la tijaabinay in weriya madaxweynaha dibadda ugala bixi karo haddii aan si gaara usoo qaado anigoon isamaanayn waxaan ahaa wariyihii isagu keligii isku hayay kamarada editinka warduubista iyo dhammaan waxa la yaalo waxa uu qabto crewga television usoo warramaya oo dabcan aad garanayso inta qofay ay yihiin marka anigu hadda halkan waxaan imid inaan wax barto umaan iman inaan inaan inaan ama wariyaashii kale ee la dhiirigelinayay lagu soo dhiirigelinayay saxaafadda somaliland ama ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka iyo idaacaddaba inay halkan imaadaan oo madaxweynihii uga warramaan ma yihiin mid hor fadhiisanaya waan soo dhaweynaya dabcan sidii kuwii hore aan usoo dhaweeyey anigaana dabcan soo ambabixiyey waana de asxaabta waa la weydiin karaa intii iga dambeysay markii ugu horeysay anigo aan raacay intii ka dambeysay oo dhan mid walba diyaaradda waxaan lasoo saaray shindadiisa waxaanan tusiiyey wixii khibrada aan aan aan aan dheerahay qofkaasi marka way telefishinka qaranka dee waan ka tirsanahay oo halkan waan uga warrami karaa shaqadayda waan ka gudan karaa iyagana ma yihi wax caqabada kuma yihi hor istaagaya in in qof uu soo raaci karo madaxweynaha ama ama ama dadka kale ee halkan imanaya